gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka quf iyo cod ee la filayo in dhowaan ay ka dhacaan guud ahaan deegaanada puntland cabdirasaaq axmed siciid oo shir jaraa'id ku qabtay garowe ayaa sheegay in heer gabagabah uu marayo dhamaystirka liiska musharaxiinta doorashada golayaasha deegaanka puntland waxaana uu bulshada puntland ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta si ay ugu codeeyaan cidda ay doonayaan
sidaas daraaddeed waxaan rabnaa oo ugu weyn fariintaan halka ka dareynaa dadku inay kaararkooda qaataan ku baraarugsanaadaan in waktiga kaar qaybinta uu dhammaanayo goboladii koowaad oo laga bilaabayo shan ahaa kaar qaybinta afarta bisha ayay dhammaaneysaa kaar qaybintu waa bari kaar gardafo highland iyo sanaag gobol walbana labayo toban beri marka laga bilaabo ayay ayay ka soconeysaa ilaa gebagabeynteeda ilaa wax oo dhan markaa dadka muwaadiniinta ah waa inay qaataan kaarkooda codbixiyaa qof aan kaar qaadan beri cidna kuma eedeyn karo kaarkiis inta loo soo daabacay degmadiis inta loo geeyey goobtii codbixinta uu ku qortay loo geeyey haddana aan qaadan waa waa waa waa khasaaro markaa ma codeyn doono qof aan kaar qaadan gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed siciid ayaa sheegay in bulshada iyo ururada tartamaya looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan ammaanka iyo nabadgelyada puntland sidoo kalena laga fogaado musuq maasuq waxaa maanta bilaabanaya ololaha doorashooyinka ee furan ee jadwalkii aan horey usii daynay wareega koowaad oo ololahaas ururadu waxay isla qaateen shalay in si loogu diyaargaroobo bambaxyada iyo goobihii iyo laysula cayimo ay wareegiisa koowaad aysan banaanbax bambax sameyn laakiin hoolasha iyo xafiisyadooda iyo ka sameeyaan abaabulka labada wareegoo dambena bambaxyada la sameeyo marka waxaan dadka ku boorinaynaa inay ilaaliyaan nabadgelyada inay isku soo baxyada ku wacyigeliyaan dadka inay kaararkooda qaataan iyo inay si nabada ku codayaan in urur walba uu mas-uul ka yahay taageerayaashiisa iyo waxa ay sameeyaan oo ilaaliyaan in anshaxa la ilaaliyo qolo walbaba afkaarteeda iyo cududeeda iyo aragtideeda iyo waxa ay qabanayso ay soo bandhigto ololahana ujeedadiisu ay saas uun tahay aan cadaawad iyo wax kale toona ku jirin nabadgelyada guudna la ilaaliyo hay-ada amnigana laga shaqeeyo iyagana intaasaan ku boorinaynaa ololaha waxaa ka reeban oo laga mamnuucay in waxqabad deg dega iyo xoolo nooc kasta ha aadeen cod in lagu raadiyo ama community ama degaan inta loo tago in la yihahdo waxaasaan maanta ku siinayaa ii oday arintaasu waa corruption waana mamnuucna waxyaabaha laga reebay ololaha bay ka mid tahay